haween ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay inay bartaan xirfadda cilaansaarka iyagoo doonaya marka ay bartaan xirfaddan inay ku shaqaystaan nolol maalmeedkooda ah ay ka dabaraan haweenka ah ayaa xirfadda cilaansaarka ka bartay iskuulka alfah oo ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne haddaba waa kuwaan qaar ka mid a dumarka ku guda jira barashada xirfadda cilaansaarka oo ka warbixiyey waxyaabaha ay ku doorteen barashada xirfaddan cilaansaarka dhawaa magaceyga haddaa ku bilaabo waa xafse cabdi maxamed xirfadda cilaankana barato marka waxaa rajeynaya insha allah dadka inay nagu dabadaystaan oo xirfaddaas lagu soo wado xirfaddan waa xirfadda keliya oo lagu shaqaysto waddanka inkastoo shaqalaan yahay waa xirfadda lagu shaqaysto marka insha allah dadaalka inaan halkan kasii wadnaa rajeynayna walaahi in badan dee anigu cilaansaarka inaan ku shaqaysto oo yacni ani ganacsigii midda ugu fudud maadada ugu fudud oo barta waaye oo ku shaqaysan kara maantay oo xirfad ahaan aa u bartay maasha allah maantane waa kusii dhiirigelinayaa gabdhaha sidoo kaleeta inay si fiican u bartaan maadada ugu fudud oo la barto weyde si fiican u kala duwantaha markii horeeto dee aqoonteyda cilaansaarkayga si fiican ma kordhanay lakiin hadda aqoonteyda maasha allah si fiican usii korortay maasha allah si fiican aa u bartay haa si fiican waa rajeyna haawi baxaan ilaa iida saaraa bay waa iska jeclaystay inaa wax barto oo wax qabsado mustaqbalkayga horumar gaarsiiyo maya bay wax caqabada kalama kulmin waa dhib badan yaha laakiin ani hadda markaa inta bilaabay inaa ka barto xoogaha waa fahmooyaa si fiican haa aad iyo aad waa rajeyn waya wax badanaa iska bedelay markii hore waxa ma baranin laakiin hadda waxaa dareemayaa inaa wax baran waayo oo aa horumar samayn karo gabdha walaalahay waaye inaa waxa aqoonta aa leeya maanto aa la kaashado maanta aadaa u xiseyna misan aa u jeclahay waan sii jeclaana wax mar walba ay sheegeen aqoon aa leeya inaa gabdhaha walaalahay wax oogu qabto maasha allah xifraddan xaafaddeeda ku bartay inaa maanta meel tagi naag waxba ima barin laakiin saxaafaddeeda ku bartay hooyadeyna garabkeygay taagneed ilaahay ha ii dhaafo sideed saac iyo sagaal saac labadas waqti aa bara waxaa ugu dhaliyey baahi aa u qabi macnaa maantana baahidaas aa u qabi waa u baxsaday meel walba maanta oo liiga soo wacani waa tagi karaa waa ka shaqaysan karaa alxamdulilah